doctor cabdifataax aadan cismaan oo kamid ah dhakhaatiirta ku takhasusay cudurada ku dhacay indhaha iyo daweyntooda islamarkaana ku nool magaalada beledweyne oo warbaahinta u waramay ayaa macalimiinta goobaha waxbarashada ugu baaqay inay la socdaan habka aragga ardayda ay waxbarayaan si loogu hortago cudurada qarsoon ee saameynta u geysan karaa indhaha ardayda dhakhtarka ayaa goobaha waxbarashada ee magaalada beledweyn u diyaariyey qorshe baaritaano lacag la-aan ah loogu sameynayo ardayda si loola socdo xaalada indhahooda haddaba waa kan doctor cabdifataax aadan cismaan oo ka hadlaya cudurada ku dhaca indhaha isagoo bahda waxbarashada ugu baaqay inay la socdaan indhaha ardayda ay waxbarayaan waxaa jira iskuullo ee magaalada ku yaalo macalimiintu kuma baraarugsano inay ardayda ee jag ab ku sameeyaan controlan araggooda example cunuga haddii uu safka hore soo fadhiisto uunan fadhiisanaynin gadaal dambeeto mar walba isku dayo inuu safka hore fadhiisto waa in la weydiiyaa sababtuu safka hore ku fadhiisanaya macalinka waa inuu control leeya ou dhihi karaa ardaygan inuu isweydiiya ardaygan sababta usoo fadhiista maxay tahay safka horeeto haddii uu yidhaahdo macalinka ma arkaayo haddii aan fadhiisto safafka dambeeto sabuuradda waa inuu dhakhtar la xiriirsiiya marka hore ehelka wacaya ama aabihii ama hooyadii wixii jooga ama qofkii mas-uulka ka wacaya markuu waca kadibna waxaa loo loo sala garaynaya dhakhtarkii jag ab u sameey lahaa waa in loo geeyaa iskuol screenina jira mararka qaar la sameeyo oo hadda ka horba aan sameynay haddana waxaan codsanaynaa iskuullada inay naga soo codsadaan inaan iskuol screen u sameyno si free ah wax shardigana kuma xirno faa'iidada ku jirta waxay tahay ardayda inayna ka caajisin marka ugu horeyso horta araggooda inuu fiicnaado ardayga wax u dhigayo macalinka faa'iiday u tahay laba ardaygana faa'iida waxa u noqonayso inuusan waxbarashadii ka harin oo arag fiican asagoo hayaayo oo joogo iskuulkiisa laba waalidka waxay ogaanayaan in cunugan araggiisa yar yahay horena waxaa loo sii ogaanayo erla in diagnos laga gaaro cunuga okyaal la siiyo haddii laakiin haddii la sii waayo mxuu okyaal uu qaado waa waxaa dhici karto wax la dhaho ilazy ishu ku dhacdo oo ishu arag fiican ay keeni wayso mustaqbalka cunugana araggiisa intaas ku gaabnaado marka si taas looga badbaado waa in la helaa marka ugu horeyso inuu qaato okiyaal araggiisana developmenta ku sameynayo arag fiicanna uu ku helayo waxbarashadiisana uu caajiska gelin marka bukaa qofka ardagana faa'iida ugu jirto dadkii ehelkahana faa'iida ugu jirto waxay ogaadeen eerlige inaan hadhowtii la maanejgaree waayo inay hadda sii ogaadaan macalinkii iskuulkiina faa'iida ugu jirto ardaydii leesinimo intay uga tegi lahaayeen inay wax u jeedin waxaa fiican inay ardaydii sii joogaan ay waxbartaan baaritaanada lacag la-aanta ee loo sameynayo ardayda ayaa loogu talagalay in wax looga qabto cudurada ku dhaca indhaha ee ka hortaga leh kuwaasi oo aysan dadka ku baraarugsaneyn